kulan wacan wanaagsan malool baa joogtaan iyo si kasta oo maqalkan idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada xulashada waraasada xilli walba hadaana kulaad maqashaan marka laga rabo habeenaba jimcaha wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegey xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuliyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaanee dadka xun
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa arbaco khamis ay soo gelayso taarikhda ku aasaysan tahay toddobylabaatanka bisha koobiyo tobnaad nofembar sannada labaatan toban sagaal qodobada barnaamijka caawaan ku soo qaadon waxaa qayb ka noqon doona xubno ka tirsan maamulka gobolka banaadir ayaa sheegay inay soo qaabteen guri qarax uu ka buuxay oo lagu hayay mid ka mid a degmooyinka gobolka banaadir faahfaahin ku saabsan ayaad goor u maqli doontaan maxaa kala socotaa kulammada guddoonkii hore ee baarlamaanka puntland cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed uu ka wada qaybo ka mida gobolka sanaag ee puntland kulamo aan kala joogsilin ayaa halkaasi ka wadaa waxyaabaha looga hadlayo faahfaahin ku saabsan ayaad goor maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona magaalada bulobard ee gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaa ka taagan qas siyaasideed oo u dhexaysa maamulka hirshabelle waxgarka deegaankaasi gunta hoose ee khilaafkaasi faahfaahin ku saabsan ayaan gooruu idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kale caawa barnaamijka ku dhegaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doona labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta waxaa loo gudbiyey sharci doorasho oo ka duwan kii dowladda federaalka soomaaliya ay hor uga dalbatay labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya faahfaahin ku saabsan haddii allah awooda laga helo ayaan idiin soo gudbi doonaa goorrow guddoonka gobolka banaadir ayaa maanta dignin u diray guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir haddaba amarkaas wuxuu yahay iyo siduu u dhaqangeli doono ayaan faahfaahin ku saabsan goror maqli doontaan beesha caalamka ayaa ka hortimid muddo korinta loo sameeyey golayaasha maamulka puntland hadal ka soo baxay beesha caalamka ayaan goorrow idiin soo gudbi doonaa xildhibaano labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta waxaa loo qeybiyey sharciga habraaca dastuurka kumeelgaarka dowladda federaalk soomaaliya guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya walaac xoogan ayay muujiyeen oo sheegeen in khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk xubnaha federaalk qaybta ka ah uu saameyn ku yeeshay dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka ee dowladda federaalk goror ayaan idiin soo gobbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaaba kale caawa barnaamijkan ku soo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta gaaray dhuusamareeb kulamo kala duwan ayuu la qaatay guddiga doorashooyinka dhawaan uu soo magacaabay kulamadaas waxyabaha lagu faaqiday xog la xidhiirta ayaad gororow barnaamijkan idinkugu soo gudbi doonaa qodobada waxnagu soo korintaa barnaamijkan ku jirna ayaad maqli doontaan sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doontaan kalamaan qaybaha dambe barnaamijka ku dhagaysan doontaan heystan daan ku difaaci waayo calanku calanku igu diirsan waayo haddii dibaadiyo gudaha kumayste ku soo damaaxsho dalkaygo dhiigayga daarta u daadin haddaan ku difaaci waayo calanku calanku igu diirsan waayo
tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasan jile jaamac jile maanur axmed iyo cumar axmed marxaam saxiifo iyo barnaamijka caawad dhanka farsama si wajira iska kaashanaya waa mar kale iyo xulashada waraysada kulan wanaagsan lana saaxiibyeel kusoo dhada barnamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda ee muqdisho oo maamulka gobolka banaadir goorrow ay shaaciyeen inay qabteen guri qaraxi ay ka buuxeen oo ku yaala mid ka mid ah ee degmooyinka gobolka banaadir ee muqdisho gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka banaadir maxamed cabdulaahi tuula xogoor warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadaahi muqdisho ayaa sheegay in maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ay ku guuleysteen ee soo qabashada ee guri qarax lagu diyaarinayo oo ku yaala mid ka mida degmooyinka gobolka banaadir ee muqdisho maxamed cabdulaahi tuulax waxa uu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya ay gurigan ay kusoo wargelshaan shacabka ku nolol mid ka mid a degmooyinka gobolka banaadir oona uga mahad celinayaan sida wanaagsan ee loola shaqeeya shacabka iyo hay-adaha amniga ee dowladda federaalka soomaaliya gurigan sida naloo sheegay wuxuu ahaan jiray rug ay nimanka argagixisadu ay ku ay deganaan jireen beryihii hore lagana yaabo hadda xilliyadii dambe inay siyaabo kala duwan oo qaab deegaan guri ama nolol caadi ah ay uga howlgeli jireen hubkan waa hub hore laakiin waxaa hadda loo isticmaali karaa qaraxyada oo sunta ku jirta inta la furfuro magaalada waxaa arkaysaan dhibaataan looga geysto marka hadda baaritaankii oo socda gurigoo dhan iyo maaragtay ee, s- ee, qalabka ama wax kaloo hadda ku jira si loo ogaado waa uga mahad celinayaa ciidanka booliska iyo kuwa nabad sugidda iyo maamulka degmada oo si wada jira isaga kaashaday horta waxaan soo aragnay ee, magaalo ee, dad- dadkeedu ganacsanayo ee, ee, maqaayadihii dukaanadii wax walba ay kala socdaan marka farxad bay noo tahay inaan shacabkeenna aan la wadaagno horumarka ay ku- ay ka sameeyeen magaalada ee muqdisho runtii waxaan ku dhiirigelinay inay sii labalaabaan ee dadaalkooda ganacsi
maxamed cabdulaahi tuul waxa uu ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka banaadir oo kaas ahaa oo warbaahinta la wadaagayay ee guri qaraxi ay ka buuxeen oo maantay laamaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya ay kusoo bandhigay mid ka mid a gobolka banaadir ee muqdisho xulasha wareysida ayaa dhegeysanaysaan reediyo codana waad la socotaan waxaana aadayaa magaalada buulaberd ee gobolka hiiraan ee hirshabelle oo ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed oo u dhexeysa waxgaradka deegaankaasi iyo sidoo kale maamulka hirshabelle gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha magaalada buulaberd ee gobolka hiiraan ee hirshabelle waxaa ka bilowday kulamo la doonaya in lagu xaliyo xiisad ka dhalatay xilka qaas lagu sameeyey maamulka degmada buulaberde kaasoo maalmahan ka taagneed gudaha magaalada buulaberd ee gobolka hiiraan ee hirshabelle maalin kahor waxaa magaaladaasi gaaray wafdi uu hogaaminayay la taliyaha madaxweynaha hirshabelle maxamed faarax makaraan waxaana qorshaha safarkoodii lagu sheegay qancinta waxgarta magaaladaasi in lagu qanciyo ee qaabka loo dhisayo ee golaha deegaanka ay yeelanayso magaalada bulberde iyo sidoo kale ee xilka qaadista ee qaar ka mida ee maamulka magaalada bulberde oo sheegay inay kasoo horjeedin xilka qaadistaasi ayaa la sheegay inay salka ku haystay safarkooda mas-uuliyiintaasi afyanka waxgaradka buulaberde cumar cali qaansaweyne oo caawa qadka telefoonka ah kula hadlay ayaa ii sheegay in khilaafka muddada ka taagan buulaberde uu saameyn ku yeeshay howluhu shaqee degmada iyo sidoo kale isku socodka ee dhanka ee shaqada ee buulaberde waxa uu sheegay in saameyn ballaaran ay ku yeentay isbeddelka mar walba lagu sameynayo maamulka magaalada buulaberde ee gobolka hiiraan taasina mas-uul ay ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka hiirshabelle Ee, khilaafka hiiraan magaalada magaalada maamulka iyo dadkii hagi lahaay baa dhibaata ka jirta ma garata Ee, waxaa loo soo magacaabay ee, saddex guddoomiye oo leebka daba keenay iyo shan ku-xigeen siyeedaas ee aanan hayn meelay ka jirta aanan hayn oo aan u aragna inay tahay fidno meesha laga shidayo bisluntan isku mar miyaa lasoo wada magacaabay ee, mise midba maraba lasoo magacaaba
mid baa joogay waa laga qaaday kii joogay wuxuu yidhi leegama qaadi karo mid kalaa la magacaabay asoo joogo ku saddexaadaa laga daba magacaabay kii hore wuxuu leeyahay wuxuu haystaa xafiisyadii ummadda loogu shaqayn lahay midna wuxuu ku shaqeeyaa geedaha baalkood iyo xafiisyo hoosoo kale mid kalaa lasoo magacaabay saddexdiiba nidaam dowladeed in la waafajiyo oo nidaam dowladeed kana ta kana ta kana se xaqa kana ule la yidhaaho waa awoodi waayeen Ee, in badan baanan u sheegnay in xalka dowladeed la abbaaro ummadda kaas anfacaye waa gartay marka ee, wasaaradda arrimaha gudaha ee hirshabelle oo soo magacaawday mas-uuliyiintan ee buloberde ee mas-uulka ka ah ma kala hadasheen ee, caqabadahan iyo waxaa soo celin kara magacaabistan iyo xilkaqaadistan ku tala laabatay buloberde iyo dhammaan gobolka hiiraan in badan baan kala hadalnay in badan baan kala hadalnay nidaam iyo kala dambayn ha la hele ummadda la tashada u imaadee gogosha soo gale ummadda la tashada wixii lagu ballamayna fuliya ayagaasaa naanfacaha in badan baan ku celcelinay waa gartay Eh, waa la fadhiisateen kulamada la qaadateen marka aad hor- aad hordhigteen eh, go-aankiini dhaqanka bulo barte eh, wasaaradda arrimaha gudaha maxaa kala kulanteen oo idinku soo celcelisay waxa ballan aan ku lahayn in deegaanaynta la dhiso nin dambana aan la keeni karin aha oo nin damboo la keeni karaa uusan jirin kan joogaa inuu ku shaqeeya nin damboo la keeni karaa se uusan jirin ayaan labada dhinacba iskala garanay ballan waxay ahayd ee ummaddaa shacabkaa ballan lala ballamay Mhm.
arrimaha gudahana ballanay fulisay oo adigu iyadoo soo jeedisay la wada qaatay arrinkaasay ahayd Mhm.
waxaa ka baxtay hir- ee, hirshabeelle arrimaha gudaha waa gartay Wixii ballanka aan isku eh, ogeyn.
wasaaradda arrimaha Ayuu gudaha Mhm. ballanka aad la gasheen wasaaradda arrimaha gudaha ee dhisitaanka golaha deegaanka iyo joojinta ee soo magacaabista maamulka magaalada bulobarde muxuu ahaa wuxuu ahaa ninka markaa joogo ummaddu raalli ka tahee lagu wada ballamay inuu shaqeeyo ee siday ballanka u sheegeen Mhm.
ninkii ummadda doorasho ku soo galo inuu hagayo Mhm.
ee, ballankaasna cidina aysan jibinayn Mhm. waa garta wasaaradda arrimaha gudaha marka ballankasta la gashay kabacdi maxay kusoo warcelisay marka ma waxaa suurtagal waa waxaan dhisitaanka u golaha deegaanka sheegayaa mid baa joogay kii horena waa qaadi weysay xafiisihii haystaa kii hore way qaadi weysay Mhm.
kii hadda ee ayadu ay la shaqeeye tiri oon la shaqaynaynana inay ayadu la shaqayso ee, munaasibay noqon waysay Waa- maalin walbana hadda waxay leedahay mid kale iridda joogoon keenaynaa waa gartay maamulka magaalada bulobarde ee hadday shaqayn waayeen islamarkaasna ay howlihii wasaaradda arrimaha gudaha uga baahnayd bulobarde ay ka fulin waayeen maxaa diidan in xaq laga qaado midka dan u aragtina ay soo magacoodo deegaankana keento
Ee, adiga adiga aabbaha ninkiisa luuga adiga kuma aamino Mhm.
ummaddu waxay aamini kartaa la rabaa wax laysku raacsanaa karaa la rabaa waa gartay wax la fududay karana culeys looma yeelo waa gartay wasaaradda arrimaha gudaha waxaa ay door biday ee, qofka ay isleedahay wuu ka shaqayn karaa ee danaha degmada bulobarde inay keento haddii wasaaradda arrimaha gudaha aysan u suurtagelin dhisitaankii golihii deegaanka maxaa diidi karaa inay soo magacoodo cidda iyo dan u aragtina ka shaqayn karto danaha bulobarde ummadda rabitaankeeda in la raaco ballanka muslina la fuliyo maxaa diidayo Ee, suurtagal ma taha marka in wasaaraddan ballanka ee fuliso la joojiyo magacaabista golaha deegaanka ee maamulka degmada golaha deegaanka la dhiso
lama caburi karo toban kun oo qoys Mhm.
toban kun oo qoys waa haysan rabin laguma caburi karo ma oo ma suuro gelaysa in la caburiyo rabitaankeeda in la raaco halkana la- laga dhex raadiyo Mhm.
arrinkaasaa lagama maarmaana waa garta marka khilaafkan ee, in ka badan saddex bilood uu ka taagan yahay bulobarde xal lagama gaarin waxgaradka deegaanka aad tihiin ma u istaagtiin sidii loo dhammayn lahaa khilaafkan ee ragaadiyey howlihii shaqe ee maamulka degmada iyo dhisitaankii golaha deegaanka
Ee, gurigiisii nin gubayo oo asagoo gubanayo cid kalena kama cid kale kama dhaqanto waa gartay gurigiisa ninka gubayo yaa ka dangalanaya markaan leeyahay dadkii deegaanka u dhashay Aha.
ayaa waxaa laga rabaa ummadda inay la taleystaan una naxaan ee, xalkeedana ay doonaan ayagoo beer jilacsan waa gartay marka ee mas-uuliyiintan diidan xilka qaadista degmada ee joojiyay shaqadii ka socotay maamulka degmada iyo shaqadii shacabka ay uga baahnaayeen degmada ma la kulanteen oo maku qanaciseen in xilka ay ka tagaan islamarkaasna u hoggaansamaan ee amarka wasaaradda arrimaha gudaha lana shaqeeyaan mas-uulka cusub ee lasoo magacaabay war mid baa xilkii ka tegi waysan oo maaragtay haysta ilihii lagu shaqayn lahay haysto xil ka tegi waysan si nidaam dowladeed inay gacanta qabato ay ka wareejisane ayadaa laga sugaayo intaan kaa ka sugayn kii hadda shaqaynayana si nidaama inay ula shaqeeyaan ayagaa laga sugayo mid saddexaad baan soo wadnahay leeyihiin waa nin markaa isagu gurigiisii gubanaya ma garata waa gartay waxgaradka deegaanka tihiin dhibaatada deegaanka jira adinka mas-uulka ah oo xalinteedana qayb al rabaan ka qaadataan marka maxaa u fadhisaan oo wasaaradda arrimaha gudaha ugu qanci weysa inay joojisa magacaabistan iyo xalinta khilaafaadkan weli ka taagan ee bulobarde
waxaan ka xishoonaynaa bar kulliyanba waad isku keendirteene naga jooga ha noo imaaninee naga jooga inay nidhaahaan ka xishoonaynaa xishoodkaasaa nala fogaaday Ma naa waxaad- waa inaan tashannoon annagu magacaabanoon danaheenna ka tashanno oo digudhacii hore noogu dhacay dib uusan noogu dhicin oo ka tashanno waxba nalama mudna Ma waxaad door bideen?
intaa- intaan intaana gaarsiiyey waa gartay ma waxaa doorbida marka inaan indhaha ka daawataan ee, joojintii shaqadii maamulka degmada inay eh, istaagto ee, wasaaradda arrimaha gudaha ay mas-uulka damto ee usoo magacowdo buloberde ee, laisku qaabsado ee xilhayntii iyo xafiisyadii dowladda ee buloberde ee, adinkiina indhaha ka daawataan oo shacabkiina ay shaqo ka sugan adinkiina aad meeshaas ka fadhisaan weli
waxa xalahoon ku qasban lahay haddii ee madaxa ugu sarreeyay madaxa ku xogeeyay kan kusii xigaba ay noo imaan waayaan oy xalka nala gaari waayeen ee ballanka fuli waayeen ee ummadda u danay waayaan annagu inaan tashanno oo aan nidhaaha naga joogaa dalba kalifaysaaba maxaa jiro xaq dhowr badan baan samaynay ballan badan baan eegnay inaan marka annagu tashanno haddana nagu kalifaysaaba waa gartay wasaaradda arrimaha gudaha ee shaqadeedasaan bay noqotay in mas-uul ay soo magacawdo ee kay magacaawdana ay u fahmi weysan shaqay waaye mid kale ay magacaawtay xilka uu wareejin waaye ee shaqadii ay istaagtay maamulka adinka indhaha daawataan xal muxuu yahay annaga waxaa intaasoo dhan la gaarsiiyey waxaa intaasoo dhan la gaarsiiyey biniaadamku waa kale xaq dhowr badan yahaye waramaad xaq dhowrtaan berri bay cayma doonaan berri bay cayma doonaan waa isgaran doonaan in dad caafimaad qabaa la tali doono intaasaan intaasaa annagana dhaawaca la gaarsiiday ayagana adugu mataqaana ay fahmi waayeen wixii aanan xaqa ugu lahayn
xal ma rayseen oo shaqadan si u socon lahayd maamulka degmadan u shaqayn lahaa wasaaradda arrimaha gudaha dhistaan golaha deegaanka balobirda ay ka howlgasho xal noocaasa ma rayseen oo ma ku daba jirtaan hal ninka eh, haddii uu sida uu rabo waayo ummadaan nahay dad badan oo intaa dhammaan nahay haddii marka wax noo danaynayo wax naga naxayo wax nala tashanayo wax tala caafimaad qabta noo talinaya daan wayne inaan tashanno dhan baaba nagu kalifayso oo wax allaala wixii markaas mas-uuliyiin ahoo mudan annagu aan samaysana ayagana raalli naga ahaada aan idhaaha ma rabin laakiin dan baa nagu kalifaysaba waa gartay mas-uuliyiin uu ka mid yahay taliyaha madaxweynaha hadda ku sugan baloberde xildhibaano ka tirsan ee baarlamaanka hirshabelle ee, waxay qorshahooda ee, lagu sheegay ee, safar hordhaca madaxweynaha hirshabelle uu ku tegi doono baloberde iyo qancinta beelaha ee, baloberde oo ku aadan ee, qancinta golaha deegaanka si loo dhisi lahaa iyo meesha ka bixinta khilaafkan ka taagan marka mala hadashan oo mala kulanteen oo makala hadashan xiisadan ka taagan ee degmada iyo si xal looga gaari lahaa adeer maamulka iyo danaha ummadda iyo dhexdooda dadan shaqaba ku lahaynaaba hunguriyeynayo oo faraha la gelayo haddii mar eh, arrimaha gudaha xilkii saarnaay ay gudo waysay dadweynuhuna xilkii saarnaay uu gudo waayey dad kaloo shaqo ku lahayn oo gacantaagahaba dhibayaba wax kale iska dhaaf waa gartay maxaa ula jeedaa dadka caantaaga dhibaya ee shaqadii maamulka degmada baloberde iyo dhistaanka golaha deegaanka iyo shaqadii ee wasaaradda arrimaha gudaha ee degmada waxaan ula jeedaa waxaan ula jeedaa nin walba shaqo u leeyahay nin walba shaqo u leeyahay ummadda nin walba shaqo u leeyahay waxaa laga yaabaa nima shaqadii loo idmaday shaqan ahayn gacanta u taagtay oo ciidamadu waa badan yihiin maamulku waa badan yahay dadka ummadda qeyb walba waxay leedahay arrin lagu ogyahay loo idmado ma garatay marka ee waa jiraa hoo soomaalida waa ku badan yahay shaqadii loo idmadan shaqan ahayn nin ku mashquulaa waa jiraa waa gartay wax karad baa tihiin baloberde aa ku sugan tihiin ma wax ku qanacdeen oo shaqadina ay noqotay indhaha ka daawataan dhibaatadan deegaanka ay wajahayso ee, shaqalaanta shacabka degmada kala kulmay maamulka degmada khilaafka uu hareeyey iyo xiisadan ee, ayayna salka ku haysto dhisitaan golaha deegaanka
war ninkii lagu ka jabtaa lugta kala waardiye ninkii labadu ka jabtaana ninkii labadu ka jabtaana xisaab gaar ah oo xisaabtamaa in badan baan dhowreynay waxaa idiin maqan dowlad baa idiin maqan arrimaha gudaha idiin maqan hirshabeel baa hirshabeellaa idiin maqan wax allaala wixii cabashaa oo aad warbaahinta ka geysateen iyo wixii warqadaahoo dirteen ayaa laga soo jawaabayaa oo si deg dega looga soo jawaab ahaan lahayn mar haddaan jawaab waayna inaan tashanno waaba ku qasbannahaba taladeedaana ku jirnaa
afyeenka waxgaradka buloberde cumar cali qaansaweyn ayuu kaas ahaa oo ka wareysatan xiisad siyaasadeed oo ka taagan magaalada buloberde ee gobolka hiiraan hirshabelle xulasho walaysada ayaa dhegeysanaysaa reediocadana oo laga socotaan gobolka sanaag ee puntland ayaa markaa naadiya tan iyo markii xilka laga qaaday cabdixakiin maxamed axmed dhoobo daareed oo ah guddoonkii baarlamaanka puntland wuxuu dib ugu laabtay qeybo ka mid a gobolka sanaag halkaas oo ah deegaan daruushadiisii kulamo kala duwan oo abaabulan oo ka dhana maamulka puntland ayuu ka bilaabay qeybo kamida deegaan laga soo doortay waxaana dadka deegaankaasi ay kulamadaas ay ku macneeyeen kuwa lagu gogolxaarayo maamul cusub oo ka madax banaan puntland iyo somalilan oo looga dhawaaqi doono qeybo kamida gobolka sanaag uu hadda uu booqanayo cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed oo ahaa guddoonkii baarlamaanka puntland ee xilka xubno ka tirsan baarlamaanka puntland xilka ay ka qaadeen qaar ka mida waxgarka deegaankaasi ayaa sheegay in kulamadaasi ay yihiin kulamo inta badan laisugu keenayo waxgarka deegaankaasi islamarkaasna salkoodu yahay in maamul cusub looga dhawaaqo ee qeybo ka mida gobolka sanaag ee puntland maxamed cabdullah oo loo yaqaan dariish oo ah ee madaxa warfafinta ee cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaaren oo ahaa guddoonka xilka laga qaaday ayaa caawa ka wareystay kulamadan uu guddoonkii hore puntland uu ka wado qeybo ka mida gobolka sanaag ee puntland
internet-iyo meel walba iyo social media iyo raadiyaasha idaacaduhu baahiyeen gudoomiyii hore baarlamaanka puntland cabdixakiin dabadared xildhibaan cabdixakiin dabadared waxa uu kusugan yahay gobolka sanaag gaar ahaan magaalada xangolool halkaas oo kulamo gaargaara oo kala duwan uu kula leeyahay dadka deegaanka waxaa intaa kasii horeysay oo gudoomiyuhu booqday ama magaalooyin badan oo ka tirsan gobolada sanaag iyo highland isagoo hormaray magaalooyinka dahaar xangolool balebusle mindheer jingada baran iyo magaalooyinka ku hareereysan waa gartay marka magaalo kas magaalo kasta uu tago waxa uu la kulmeeyey oqaasha waxgaradka dhalinyarada iyo dadka magaalooyinkaas ku nool dadkana si wanaagsan bay isu dhowin aada u sarreysa u sameynayeen waxa uuna kala hadlayey dadkuna aada usu dhaweeyeen in dadkan ay istashi u yimaadaan maadaama tabashooyin badan ay dadkani ka tirsanayaan puntland oo waxa weeye aada iyo aada ay wax weyn oo khaladaad badan oo bulshada deegaanada lagula kacay ay aada u jiraan marka dadkan in isku tashi isugu yimaadaan ayaa qodobka ugu muhiimsan oo meesha ka jiraya waa gartay waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee kulamadaasi lagu faaqiday ee u dhexeeya guddoonkii baarlamaanka ee puntland iyo odayaasha dhaqanka gobolkaasi uu la kulmay ee guddoomiyuhu waxyaaba ugu muhiimsanaa ay ka wada hadleen maxay ahayd
waxyaabaa ugu muhiimsanaa waxay ahaayeen horta sidii loo qaban lahaa shirweyne loo mideysan yahay oo dadkana aayaga ay kaga tushanayaan sidii meeshii aayahooda maadaama marka hore puntland las la wada dhistay oo la wada samaystay oo wixii la samaystay dadkana ay tabasho ka qabaan inay dadkana dad intay isugu salaataan ka shaqataan marka hadda qodobka ugu weyn oo muhiimada le oo hadda socdaa waxa weeye shirweyne ballaaran oo dadka gobolada sanaag bari highland ay ku nool ay ku tashanayaan ayaga kaga tashanayaan wey marka guddiyo ayaa la xulay magaalo kasta waxaa laga soo xulay guddiyo kala duwan labada gobol waxaa loo kala qeybiyey shan iyo toban xubnood oo gobolka highland laga soo xulay iyo bari iyo sanaag baran oo laga soo xulay lix iyo toban xubnood sidaas waa koob iyo soddon xubnood koob iyo soddonka xubnood ayaa waxaa la qorsheynayaa in ay sameeyaan shirweyne qabanqaabiyaan iyo siduu ku dhici lahaa iyo waktigu dhici lahaa iyo goortu ka dhici lahaa ay iyagu diyaariyaan waa gartay guddoonka baarlamaanka xilka marka laga qaaday wuxuu dib ugu laabtay deegaan doorshihiisa ee gobolka sanaag iyo gobollo kale oo maamulka puntland ka tirsan kulamo ayuu bilaabay oo waxgaradka deegaankaasi oo loo bilaabay qorshaha ee kulamadaasi dadka deegaan waxay ku macnayeen waxyaabo kala duwan marka ma lagu macnayn karaa in looga dhawaaqi doono gobolkaasi maamul ka madaxa bannaan puntland iyo somalilan oo goboladaasi uu qorsheynayo in cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed uu uga dhawaaqo
wax kastaaba waa suuragal haddii shir la isugu yimaado oo dadkana tale ay isugu yimaadaan taladaa waxay kasoo baxa laga hordhici maayo oo hadda waxaasa lagu dhawaaqi daa kumelihi balse guuxa dadweynuhu waa mid aada u sarreeya dadku waxay u hamuun qabaan in ay waxay iyagu leeyihiin inay dhistaan oo ay yeeshaan maadaama maamulada ku hareereysan labada maamul ee halkan ka jira puntland iyo somaliland laba maamul oo waaweyn oo intay xoogsadeen dadkan gobolada tan waxa weeye aan waxna u qaban mid walbana gaarkiisa uu u sheeganayo marka dadkani aad bay dadku u rabaan in ay waxyaabahan dadkan ku dhex intay ka dhex baxaan waxay iyagu leeyihiin inay samaystaan oo dowladda federaalka xiriir toosa la yeeshaan maamul goboleed gaara ay samaystaan maadaama intaasoo gobol hadda ay yihiin oo gobolka soola waxa weeye isaguna uu diyaar yahay intay isku biirsadaan waxooda inay maamul samaystaan waa gartay waxa weeye kaba madax banaanada hadday dhab ay noqoto in goboladaasi uu hadda booqanayo cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaare looga dhawaaqo maamulka madaxa banaan puntland waxaan la wada soconnaa gobolada hadda uu booqanayo in maamulka puntland uu ka arrimayo marka haddii ay suurtagal in maamulka madaxa puntland lagu dhawaaqo sidee suurtagal ku noqon kartaa puntlandna joogta gobolka ka arrimaysa in maamul kasoo horjeeda oo meesha uu ka shaqeeya dowladda federaalka xiriir la yeesho somalilandna uusan taageersanayn haddaba waxaa jira horta caqabado way marayaan balse waa wax dhici kara oo suurageli kara in maamul haddii dadkan iyagu hadda ay ku tashtaanba waa wax suuragala oo dhici kara in ay waxa weeye maamulkooda iyagu ay gaarka uleeyihiin ay samaystaan waxa weeye waxaa cusub mudan inay jiraan haddaba ciidamo ay dadka goboladan leeyihiin oo dhul somaliland iyo puntland toonna oo qaybo kamida gobolka jooga oo gaadhaya la dhaho oo ciidan dhana hubaysan oo difaac geli kara oo dadka iska dhicin kara wixii soo waraya iska dhicin karaa yihiin dadka deegaankuna maadaama haddii ay midoobaan dee somalilandna laga tirbaaldahaya puntland laga tirbaaldahaya ciidamada wixii ku jira puntland ku jira iyo wixii somaliland somaliland hadda waxba kagama jiraan dadka gobolada tan balse wixii puntland ku jirana hadda laba kun oo ciidana baa jooga labada kunba waxa weeye dadki dadka dadkoodii deegaankooda meel kala tegi karaan marka suurtagal ma taha marka haddii waa garta suurtagal ma taha marka haddii meesha baamul looga dhawaaqa inuu shaqeeyo puntland so lagama yaabo meesha in dhibaato kale ay ka dhacdo meesha adinku aad doonaysaan maamul madaxa banaan oo puntland iyo somaliland ka madaxa banaan aad doonaysaan looga dhawaaqdaan laga yaaba meesha dhibaato kale in ka dhacdo oo dagaal iyo dhibaato kale deegaanka u horseedaan maadaama aad leedihiin waxaan wadnaa qaboqaabo maamul kale oo madaxa banaan looga dhawaaqayo gobolkaas
horta walaal aad baad umahadsan tahay qofku haddii uu isagu tushanayo oo isagu uu go-aankiisa leeyahay dee qofkii ka hor istaago yidhaahdo waxaagu socon maayaan dee dagaal waa imanaya ninkii isku daya qadiyadahaadii go-aamadaada inuu ka hor yimaado dadka deegaanaduna ma aha dad waxa weeye runtii waxa weeye sidaas loogu sii tuban karo oo waxa weeye mataqaanaa waxyaabaha qaarkood lagula dhici karo balse haddii ay timaado waxawey gobonnimo dagaal baa loo galaa marka haddii ka fursan weydo waa dhacaya waa gartay ma jirin puntland guddoon inta xil laga qaado gobolka sideed ugu laabtaa qabanqaabiya dhismaa maamul cusub oo puntland ka madax banaan marka carada ku keentay in cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed uu maamul ka madax banaan puntland uu ku dhawaaqa maxay taa
hadda kuma oran wuxuu ku dhawaaqay dabcan dadkan baa isku tushi hadda isugu yimid qabqaab ku jira laakiin waxgaradka deegaanka uu kala hadlayo sidii maamul loo dhisi lahaa oo dadka ay u qabqaabi lahaayeen
shir baa la qabanaya dadkan uu isu keenaya dadku ha tashteen haddii ay dhahaan anagu meeshii ay dantoodii ku jirta haddii ayagu waxay go-aan ku gaadhaan unbu isagu shaksi unbu ka yahay marka dhiirigelinayo dadkan inay tashi isugu yimaadaan unba hadda isaga waxa ugu weyn waa gartay kulmuhu la qaatay waxgaradka deegaanada hadda uu booqanayo wuxuu kala hadlay qaabkii wax loo sameyn lahaa ama wax loo hirgelin lahaa marka ma jirin guddoon baarlamaan inta xil laga qaado gobolkasi dib ugu laabta qabanqaabiyo ama kicin dadweynaha sameeya oo lagu sameynayo maamul cusub oo markaas maamulka xilka looga qaaday ee ka madaxa banaan marka waxyaabaha gaarka ah oo naga xusi karto oo keeni kara in maamul cusub lagu dhawaaqo oo cabdixakiin maxamed axmed dhoobadaareed uu garbadan uu ka noqdo maamulka puntland iyadoo meesha uu ka jiro maxay tahay
waxa walaal horta kicin dadweyne maaha dadkani haddii la yidhaahdo aayadooda ha ka tirsan oo ha isu yimaadeen waa waxay xaq u leeyihiin oo gar u leeyihiin weeye tiraduna qofka waxa weeye marba qofbaa rabbi fahamsiiya marka dadka deegaanadan haddiiba maanta cabdixakiim uu yidhi wartashada oo kale aynu isugu nimaadno dadkuna ay aada uga cadaysan yihiin waxyaabaha falalka sharaftooda iyo ciddigooda iyo wiiqiga ku ah ee ka dhacaya puntland ee garow ka dhacaya haddii ay ka kiceen isagoo kicin isagoo kicinaya maaha ee bensiyagu isu yimaadaan waa wax iyaga muhiim oo dantooda ayuu ka arkaan wey
wax cusub wey oo siyaasadda puntland ku cusub in inta guddoon baarlamaan xilka laga qaado oo dib deegaankaas ugu laabto in uu qabanqaabiyo madal lagu dhisayo maamul cusub oo madax bannaan marka carada gaarka ah oo ku kaliftay in cabdixakiin maxamed axmed dhoobadare guddoonkaas uu qaado waddada hore aan looga baran guddoonada hore baarlamaanka puntland maxay tahay
horta walaal waxa weeye isagu hadda wuxuu leeyahay anu guddoomiya xaqa abaan ahay oo baarlamaanka puntland isagu hadda sheeganaya oo uu leeyahay de sida sifo sharciya oo loo marin hadda ma jirto oo muuqata xelka qaadistiisii waxa hadda dadku ay aadka uga qaranka intaan la eg keenana waxa weeye dadka horta deegaanadan sidoodaba dad shido iyo dhibaato looga bartay maaha waa dad degenaan iyo mar walba inay masaalixda wanaag wax ku raadiyaan aan ku aweeye marka waxa had marka taasaa keenaysa in dadku ay ka kacaan oo ka coroodaan sidaa internetka ku arkayseen iyo aad ku arkayseen telefishinada ka daawanayseen waad arkayseen dadku meel walba uu tago kumanaan kun oo qof baa isu soo banaan baxayay oo taageerayay oo garab taagnaa oo muujinayay sida ay u garab taagan yihiin ugana xun yihiin dacdooyinka foosha xun ee garow marwalba ka dhaca waa kartay qorshaha cabdixakiin maxamed axmed dhooba dareen caawa ma waxaa noo cadaynaysaa in kulmada oo gobolka sool qaybo ka mid uu ka wado in salka ay ku hayaan dhisid maamul cusub oo puntland ka madaxa banaan oo looga dhawaa qaybo ka mida deegaanta puntland
hadda uu sidan horeba kugu sheegay marka hore waan kuu sheegay anugu kumadihi dabcan maamul baa hadda lagu dhawaaqaya balse dadkan inay iyagu isu yimaadaan oo tashtaan haddii way dhici kartaa intay tashtaan iyagu inay taladooda iyo go-aankooda iyagu markaa ay ay iyagu yidhahdaan waxaan anagu leenahay waanu ku samaysanayna marka taa cid hor istaagi kartaana ma jirto
xulusha warashada ayaad dhegaysanaysaan radio cadana waad la socotaan saaxiibayaal magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa markaan aadayaa oo maanta kulan wada jir ah ee labada aqali baarlamaanka federaalk soomaaliya ay ku yeesheen kaas oo lagu horgeeyey sharci doorasho oo ka duwan kii filla soomaaliya ay ka dooneysay la horgeeyey iyo sidoo kale habraaca sharci dastuurka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya kulan maanta muqdisho ay ku yeesheen labada aqali baarlamaanka federaalk soomaaliya oo ahaa shirkoodii saddexaad ayaa loo qeybiyey sharciga doorashada ee soo gudbisay ee guddigu sameeyey guddoonka baarlamaanka federaalk soomaaliya kaas oo ka duwan sharciga hore ee golaha wasiirada ee dowladda federaalk soomaaliya ansixiyaan kan iyo madaxtooyada soomaaliya sharciga cusub ayaa bedelay kii golaha wasiirada iyo madaxtooyada ee loo gudbiyey baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana isbedel ku sameeyey guddiga baarlamaanka u tegay dhammaan xubnaha federaalka qeybta ka ah dalka islamarkaasna la tashiya la sameeyey xisbiya siyaasiyeed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed kulanka wajirka ah labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaliya wuxuu ku furmay boqol siddeetan iyo lix mudane ayadoo ajado u ahaa habraacaas xinta dib ugisa dastuurka kumaalgaarka ahaa kadibna waxaa loo qeybiyey xeerka doorasho oo si weyn uga soo horjeeday madaxtooyada dowladda federaalk soomaaliya gudoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xasan cawaale qeybdiid oo ka hadlay kulankaasi waxa uu tilmaamay in ay caqabad ku tahay dhammaystirka dastuurka kumeelgaarka soomaaliya khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah waxaan rabaa wax yar inaan ka horumarsado inta aanan qaraarka uu noo akrinaya xildhibaan walaalkay burhaan aadan intuusan noo akrin wax yar baan rabaa hordhaca inaan ka horumariyo walaalayaal guddiga la socodku iyo hirgelinta dastuurka isagoo kaashanaya guddiga madaxa bannaan wuxuu soo qabtay howl muhima inkastoo uu la kulmay caqabado joogto ah oo aad iyo aad u fara badan kuwaasoo iskugu jira caqabado siyaasadeed kuwo farsamo iyo kuwo maaliyadeed intaba iskugu jira guddigaas haddana wuxuu ku guulaystay inuu soo dhammaystiro waajibaadkii dastuurka uu xilsaaray maantana uu idinsoo hordhigay habraaca ansixinta qaraarka dastuurka kumeelgaarka koob iyo toban qodob ka kooban inuu maanta idinsoo hordhigo haddaba caqabadaha maanta horyaal dastuurka waxaa ka mid ah oo ah baarlamaankan tobnaad horyaal waxaa ka mid ah kow isfaham la-aanta siyaasadeed ee ka dhaxaysa madaxda sare ee heer federaal iyo heer feer dowlad goboleed waa hal caqabad ee baarlamaanka federaalk ee dastuurka hor yaal weeye caqabadda labaad waxaa ka mid ah la tashi la-aanta dastuurka ee bulshadii soomaaliyeedoo la rabay in la wada gaarsiiyo caqabadda saddexaadna waxay noqonaysaa arrimaha maaliyadeed ee loo baahnaa in lagu gaarsiiyo dastuurku inuu ku howlgalo caqabadda afraad waxay tahay mudaxileedka baarlamaankan tobnaad u hartay oo gebageba ah iyo shaqada la rabo in la qabto oo ah mid aad iyo aad aan isdaboolayn ah caqabadda shanaad waxay ahayd mid la daaweeyo laga soo gudbay oo daawadeedii la helo ahayd khilaafkii labada aqal golaha shacabka iyo aqalka sare oo ayada daawadeedii la helo ilaahayna soo dhaafiyey oo aan rabno inaan madaxda guddoonka labada gole iyo go- labada goleba inaan idhaahdo mudane guddoomiyaal hambalyahan inraba inaan idin idhaahdo Ee, mudanayaal marweyiin ee, baarlamaanadii ee, soomaaliya haddaan gadaal waxyar u eegno soo maray saddexdii meel kale intaana aadin saddexdii baarlamaan oo ugu dambaysay baarlamaankii sideedaad waxbaa lagu xasuustaa baarlamaankii sagaalaadna waxbaa lagu xasuustaa baarlamaanka tobnaadna waa midka maanta halkaan u fadhino baarlamaankii sideedaad waxaa lagu xasuustaa markii xukuumaddii jirtay oo ku-meelgaarka ahayd xilligii ay gashay heshiis een, muxuu ahaa axdigii oo ay gashay ahaa badda ay la gashay dalka kenya in baarlamaankii sideedaad inuu badbaadiyey oo ka hor yimid heshiiskaas ahaa is-afgaradka oo baarlamaankii inay badbaadiyeen waxaan ahaa waxaan garan karaa goobjoog baan ahaa inay taliyihii booliiskan ahaa xilligaas inay badbaadiyeen heshiiskaas waxaan ga- odhan karayaa waa waxay ahayd waxaan ku xasuusta aniga qof ahaan baarlamaankii sagaalaad oo isagu ahaa xukuumaddii aan ku-meelgaarka ahayn oo uu hogaaminayey eh, muxuu ahaa baarlamaankii eh, mudane jawaari oo laga sugayey inay dastuurkii ku-meelgaarka ahaa inay ka gudbiso eh, maaragtay ku-meelgaarnimada way ka gudbin weyday laakiin maadaama khabiir soomaaliyeed uu ahaa aqoon-yahana aq- wuxuu helay inuu keeno farsamadii qaraarkii baarlamaanka tobnaad inuu u soo gudbiyo si sharciya si aan dalku baakub ugu dhicin oo dastuurlaan ugu dhicin inuu si sharciya baarlamaanka tobnaad loo soo gudbiyo oo la yidhaahdo asagaa dhammaystiraya aad iyo aad waxay ahayd xirfad farsamo ee mudan xusuusteeda bay ahayd waxaan qabaa waa arrin xusuus mudan markuu arkay waagii inuu ku bariyey inuu ka baxay xuluul inuu helay jawaari waana arrin xusuus taariikhiya mudan waxaan rabaa waxaa ii soo haray baarlamaankii tobnaad oo lix bilood u hartay julaay laba kun iyo labaatanka oo lix bilood ka harsan tahay marka disembar laga saaro iyo waxaa is hor yaal walaalayaal mudanayaal marwooyin baarlamaanka sharafta leh gabdha iyo wiilalba waxaana hor yaal dastuurkii halkan laba arrimood baana hor yaal Eh, guddoonku raalli hayga ahaado haddii aan ka hadlo waxyaabaha ayna adinku sugayn waxaana hor yaal laba arrimood baana hor yaal labada arrimood waxay tahay in baarlamaanka soomaaliya to- baarlamaankan tobnaad inuu ku guulaysto inuu soomaaliya ka bixiyo ku-meelgaarnimada
senator cabdi xasan cawale qeybdid oo ah gudoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta hadal ka jeedinayay ee kulanka wadajirka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ku yeesheen muqdisho ayuu kaas ahaa xulasho wareysada ayaa dhegeysanaysaa radio codana waad la socotaan saaxiibadana dhegeysanayo ee gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdiweli sheekh abrahan muudi ayaa eedeymo kalul u jeeshay aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya wuxuuna sheegay in wax aan si suurtagal ahan ay wadaan khilaafka dhexdooda in la ilaaliya muhiim waa golo kastaba midnimadaasaana meel lagu gaari kara xilliyadaan oo kale markii la gaaro waa garan jirnay dowladihii hore golayaasha waxbaa dhexgeli jiray hadda si noogu muuqatana tii mid ka duwan aanu waagnayse karaamadda iyo sharafteena u ilaashanno bulshada aan wakiilka kanana ay u arkaan dad matalaa inaan nahay waxaan rabaa inaan idhaahdo wadaxaajoodka siyaasadeed saaxiibadayna hore baa uu sheegay guddiga meelaan rabaa inaan iftiimiyo meesha aan raba iftiimiyo waxaa weeye soomaali waa dagaalantay dhibaa soo dhex maray ee, laba kun ayay dib u soo noqotay shirkii carta laga soo bilaabo adduunna nooma gurmanin markaas cismaaciil umar geyle kheyrlaha siiyo ayaa gogol soomaaliya u dhigay halkaasay ka soo bilaabatay dowladnimada maanta ay joogo intaasay isa soo beddelaysa maantana waxaan u soconnaa maadaama maanta meel fiican aan joogno waxa dambe aan u soconno dadka la raba inay hagaan hagaajiyaan inta meesha fadhida inta naga maqan waa waxbaa lagu soo heshiiyey shalay wixii shalay lagu soo heshiiyey ma ahay wax soomaali intay meel wada fadhiisatay geed wada fadhiisatay la xaajooday ma aha waxa isu keenay waa qaanuun la sameeyey oo isbebedel badan soo sameeyey qaanuunnadii la soo sameeyey isbebedelka ah maanta kanuu bedelay kanaa maanta yaala waxaan rabaa marka kana hadda usuukayn haaya oon ku wada joognaa ma ogi beel beel beel la fadhiisatoo ku soo heshiisa ma jirto marka kana u baahan in la ilaaliyo waxaan rabaa marar badan ah waxaan maqli jiray meelaan u leexanayaa saaxiibaday golaha aqalka sare ani in badanay iga sheegan jireen waa ogahay inay iga sheegan jireen waxay iiga sheegan jireena maanta inaan u sheega rabaa iyagoo fadhi macal guddoonkooda adinkana goobjoogaad ka tihin waxaan ka hadlaana adinka laftiinna qaybaad ka tihin waxaan rabaa waxbaa la soo qaybsaday golaha shacabka saa u qaybsanna waa taqaani nin walba intuu leeyahay waa garana waa lagu soo heshiiyey wuxuu ahaa waxaa la yidhi xaq ma ahe waa xal tii aan oggolaanay oon ku joognaa waa ogolna waa soomaali meel ha gaarto cid istirisay ma leh cid iga badan iyo cid iga yar ani ma kala garanayo ayada lafteedoon arkaayayaan haddana oggolaanay in sidaas lagu wada socdo si meel soomaali u gaarto hadda maanta waxaan joognaa meel fiican meeshaas inaan ka sii qaadno annagaa nalooga baahay waxaan rabaa golaha aqalka sare qaabka uu ku dhisan yahay iyo qaabka loo qaybsaday waayo aniga waxaan dhaliila ee ma ahan asxaabtii golaha ma ahan haddii dastuurkaas lagu soo heshiiyey kumeelgaarka ah oo aan ku dhisannahay golaha muxuu ku dhisan yahay hadda waxaan ka hadli rabno oon ka doodi rabno dastuurka waay dastuurkii aan ka doodayno ayaa waxaan rabaa marka ma waafaqsan yahay qaabka golaha uu ku dhisan yahay article 72 markaad akhrisiin wuxuu dhigayaa siddeed iyo tobanka gobol in wax loo qaybsado kuma dhisna siddeed iyo toban gobol in wax lagu qaybsado qodobka ma waafaqsan siduu dhisan yahay farqooyinkiisa ba iyo ta markaad akhrisana kuma dhisno golaha siduu u dhisan yahay waxaan ku heshiinay waxay ahayd wuxuu kan ku dhisan yahay inaan wax ku qaybsano qayb gudoomiye barnaamijka xulsha urashada ayaan isla soo gaarnay saaxiibayaal intaan ka bixi muqdisho gudoomiyihii gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada ee muqdisho cumar maxamed maxamed oleyqan cumar finish ayaa xarunta degmada dayneyle ee gobolka banaadir maanta kulan kula qaatay saraakiisha ciidamada xoogga dalkaas oo kala hadlay xoojinta la dagaalanka dagaalamayaasha al-shabaab kulanka amniga caasimada qoseeya ayaa waxaa goobjoog ku ahaa xildhibaan cabdulaahi gaaf oo horey usoo noqday taliyaha hayda nabsuuda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimadaha muqdisho ayaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ku ammaanay iyo saraakiisha sida ay naftooda iyo dhiigooda ugu horeeyaan xoreynta dalka iyo dubaahinta shacabka soomaaliyeed
degmada haddii inta gudaheeda wax lagu dilo qofkii wax ku dilay isagoo nabada baxsado degmadaas waxa weeye mas-uul ma jiro mas-uulaa loo samaynaa waxaa ku ballannay hadday taasi dhacdo oo degmadu yacni khalqal amni uu ku yimaado nasar gaalaho milatariho cabdiballayaashihiisa iyo ciidankiisa wata inaa guddoomiyo uga dhigayn ballankaan qabno kaas waa marka si aan sargaal milatarihi uusan xilka uga tirsan inuu shaqada degmada u u soo jeedo habeenii maalin amnigeeda taasaan ku ballannay marka dhammaan ballantaas waxay tahay in yacni magaaladan caasimadda ah inay hesho amni oo ay u muuqato magaalo amni ah nadiif ah maantii fursadday noo tahay inaan raggiinaan aan halkaan kula qadayno ballankeennu wuxuu yahay haddii culaysyo ay yimaadaan oo amniga gudaha culaysyo ku yimaadaan inaad garab u naqataan hay-adaha ku shaqada haddii culaysyo kale ay ku yimaadaan yacni amniga dibadda ood adigu qaabashan tihiin maxaa la yidhaahdaa amniga guduhu inuu garabkiina ou noqdo wax alla wuxuu heli karo idinla garab istaago maamulka gobolka banaadirna wuxuu ballan qaadayaa ama
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada caasimada higaas ahaa oo xarunta degmada daynayla gobolka banaadir kulan kula qaatay qaar ka mida saraakiisha ciidanka xooga dalka kaas oo ahaa kulanka amniga caasimadda oo toddobaadkaasoo lagu qabto qaar ka mida degmooyinka gobolka banaadir qayb ugu dambeya barnaamijka ee soo gaarna waxad kusoo dhawaataan xubinta aad ku xisaab badnayd ee kalamaan
ballaartii irka loganay waayadaa soo foorarte nin welbow filabaa la yidhi maday isaaqow fallaartaas cirka loo ganay ninka u ganayay u taallaa ma dacwadii baddaa kenya loo sahlayaa baad ka waddaa doorashadii galmudugaa lagu kala baxaa miyaad ka waddaa war etoobiya iyo kenya iskaan haystay miyuu ka wadaa ma jubballaanaa la sii go'doominahaad ka waddaa maday isaaqow dowladda xilligan ayaa sii dhammaanaya miyaad ka waddaa war ma somalilan baa la aqoonsaday bad ka axmed madoobaa kenya iyo etoobiya isku diray miyaad ka waddaa aroosagaara male ugaadhsa kar maad ka wadaane warna miyaw maad ka waddaa maad ku waddaad unto iska dhaaftan fidlaaroobi irkilin gabalan welba madishay gaalanta saarooyaha kadhiyaasa ma oga maamulkii limbalansan ayay galmudug waayahanba la hadalhaay wasiirka arrimaha gudaha geega mayba seday dhuusamareeb mayba erey ama fad ama halla fadnay meelaan dawlada ka dhaladaas dawladana lansuubiye ahlulsunana malan dhutiyawa eri hangaraarilutokogohi dararjay mandhaamada unan dararkan mandhaamadaano eri maamulkii ahlusunana may leeyiine unana baarlamaan goone ewa dhisadaana marka meele mayka aalay lama baarlamaan hooba la hele lama madwiine inooh bahan way lama madwiine hooba la hele lama kuhigeena inooh bahan way marka filaartii irkilinka mawlan welba filoy ama ahlusuna nagatoy ama dawladdu nagatoy langamadajay kadhii doonte warwar ma haysiine ahlusuna mawlici u dambeeyey ciidamada dowladdaa la wareegey haddana xiriinji bisaa u soo hartay laamaha ammaanka dhuusamareebna waxay dhaheen shirir dawladda loogu soo horjeeda ma lagu qaban karo magaaladaas war niman yahow facebookan waxaan ku arkay boosti ay ku qoran tahay inuu soo dhigay madaxweyne maxamed abdullaahi farmaajo warniyo beenta iska dhaaf wasaaradda boostada isgaarsiinta waa tabool dheere ku taale goormay facebook dhex tagtay war qoraal facebook la soo dhigaan kaala hadlay haylo waananina aryaa boostada xaana laga qoraa mooyaa war maya fandhaala lakogoreeka aale war qoraalkan loo ekaysiiyey inuu madaxweynaha soo qoray waxaa loo dhigay cidna kama yeelayno inay hor istaagto dib u soo celinta dowladnimadii iyo sharafka ummadda soomaaliyeed waxaana ka hadlay xasan sheekh maxamuud sheekh shariif sheekh axmed xasan cali khayre axmed macalin fiikhi axmed madoobe iyo muuse biixi kommentiga loo ekaysiina xasan sheekh soo qoray waxaa lagu yidhi lama joogo xilligii kaliteliska sheekh shariif midka loo ekaysiiyena waxaa lagu yidhi wallaahi suma wallaahi waan idin bixinaynaa kan xasan cali khayre loo ekaysiiyena waxaa lagu yidhi cidna kama yeelayno inayna cabsi geliso axmed macalin fiqkan loo ekaysiiyeyna waxaa lagu yidhi kun sagaal boqol kow iyo sagaashankii ayaa la noqonayaa axmed madow qoraalka loo ekaysiiyeyna waa lagu soo qoslay muuse biixi qoraalkiisana waxaa lagu yidhi isla meelaysta waad handaraaban tihiine war waxaad ka tagtay qoraalkii cusubna loo ekaysiiyey oo ahaa ceelasha loo guuraa war waxaad ka tagtay sheerkii loo ekaysiiyey dani inuu sheergareeyey adna waxaad ka tagta maxamuud sayd aadan oo wuxoo dhanba baloog saaray waxaad ka tagteen duqa magaalada cumar fiinish oo yidhi magaalada nabad ha loogu wada noolaado war waxaad ka tagteen jaamac iswaalo twitterkiisa ku soo qoray we have to work political stability together warna miyow lafta gareen laagii saariya ka tabteen horta laakiin maysiin lahaa hawl kama daalin weli waa hogadi hol hol hol kama daalin weli waa hogadi warwar ma haysaan maanta waxaa kulmay labada gole ee baarlamanka waxayna ka doodeen habraaca ansixinta dastuurka warwar ma haysiine gudoomiyaha guddiga dastuurka labada aqal senatar cabdi kaydiid oo hadle wuxuu yidhi intuusan buunku nagu yeedhin aan meelmarana dastuurka si loogu gudbo doorasho dadban doorasho jiifta doorasho taagan iyo doorasho fadhida dastuurka yaa diidan daboodooda qabaa
yaa waayane jaamacaddii ma la furay asxaabay labadaa maalmood kaamirada iga hadlaysan war naga aamusa magaaladii aba qudaartii qaaliyowday war adeer walla weynay maanta annagana dul taallaaye akuugu taagnaato war misla meeraysanaysaan wareene miyaad isku dawaaxdeende waxaa dul saaran heeska qaadeen beeshii caalamka ee maalin walba aad noo sheegi jirteen ma aqoonsi aydan siiyeen war aqoonsi waaye amar xoogaabana duldhigeen waxaana yidhaahdeen waa inay degdeg u qabataa doorashada golayaasha guurtida iyo wakiilada wax kororsi laydhaada oo lagu kordhisana maba garanayna yidhaahdeen marka afkuba waa isdhaafsan yihi arqow dhanow somalilan berig war makaasida aniga i dhegayso mas-uuliyiintii xusbiga waddani waa la soo deeyey liinta xabsiga lagu cabbaayna dhanaan wahay dhaheen warwar maheesaar faysal cali waraaba wuxuu yidhi labaatan sano ayaan raadinaya cid aan ku aamino hoggaanka xisbiga u cud maskiin waa ku dhibtooyey warnimiyow lamba meela lahawyihi aayaha caasimadii koonfur galbeed oo baraawa hayti halko jida la hayti jidkiisuga hayri rooba gooya laari go'don fiiwa nagati tuulo afgooyib dhiiniyaasha kayaallona mayli lahaayey webigiyaa ka fatahi iyana kawaa'irti bal'ad iyoonay afgooyintiin dhehayti waddadii kayaallina kawaa'irti yaa laari muqdisho iyoonay jawharantiin dhehaytona waaba goradaasana walaayiliko goradaayaa daada dhahmari reed may arfaday soomaali jidgaraa hir jid bii hir jid askari hir antumaan naga ayaan dhammaati war waddooyinkii muqdisho ayay bii gooyeen adigana baraabaad ka hadlaysaa war dowladda soomaaliya waxay ka tacsiyedaysay askartii faransiiska uga dhimatay maali allah u naxariista ma ku dareen waa ku daba jirnaa ma dheheen tii eel saliili dukum daakum likadhiki ka hadaleena war adeertiisaba daryeele ayaa tu kale ku daree maxaa faransiiska idiin geeyey tiinnaaba idin haysatee waraadha waa waalateene askarteenna dowladda waa looga tacsiyeyna maana iyadu ka tacsiyeyn mayso faransiisku mugga xoolamaya asaguba maw ka soo tacsiyeeyo askartaanya arnimiyow maysiin warsadey taasiisa daguwa masdeengu wartooka biltooka way aroosaas ma aha oo ja'amee dumaani attee aa lagu yidhi war saas maahana ninba maalintiisa madfac loo ridaa waaye war saas mee moodooba koyb lamba maalintiisa mareed likadu duubeew waryaha askarta faransiiska sanduuqaa la geliyey war waxaa la yidhi caasimad halbowlaha waddankana u hooyaa inta horumarkeedii gobollada ka hoos yahay oo haybaddeedii hoy geeriyaad iyo halis iyo dhibaatiyo hadimo u sawiran tahay dakhli loo huraahina heenheensi weel iyo reerreeb hambaa iyo hoorhoorsi weli yahay qarannimo maxaa helay cidna haybin maayee hadal iyo dhammaantiis shacabkow ha lagu yidhi dhereg iyo hamuun iyo hodan iyo faqiirnimo waxaa laba habnololeed la isugu hareer dhigay kala howlbadnaashaha aadmigu ku kala haray dunidana hankiisuu qof kastaa ka helaya muqdishona habsaankiyo oonkiyo harraadkiyo holoc iyo kulaylkiyo aanfadu had iyo jeer hidaraaci mayso habaar waalid maahoo lama dhalan halaaguye waydnaan hawoonnine hantidiiyo awooddiiyo taladiiyo hoggaankiiyo hadafkiiyo ujeedkiiyo himiladiiyo guushaba adinka isku haystee hagrashada siyaasiga la iskuma halleeye ishabeeya oo kaca waxaa kaloo hore loo yidhi habartay ma joogto waxii hore horaymayso cidahana hoyaadkama helo haybsa ma aqaane ilaahow hashaan maali jira hayga habaaqsiinine war guddiga doorashooyinka ee baarlamaanka warbixinay soo gudbiyeen waxay yidhaahdeen ciskatoon la kulannaa waxay noo sheegtay inaan doorasho qof iyo codihii dhici karin warnimayo yuusuf garaad wuxuu yidhi siyaasi kasta oo sheegay in soomaaliya ay ka qaban doonto doorasho xor oo xalaal ah qof iyo cod ah oo muwaadin kasta uu deegaankiis cod ka dhiibto wuxuu u gafayaa garaadka shacabka ama ka darane waa mid maldahaya dan guracan oo aanu karin inuu dadweynaha u fasiro war cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yidhi madaxweynayaashii horee dalka xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif aad bay u dulqaad badan yihiin maadaama ay la kulmeen madaxweyne farmaajo nairobi ku soo aflagaadeeyey ka horna meelay maraan u diidey doorashada uu leeyahay xisbiyaan kala tashanaya ee igala soo qaybgala farmaajona waa riwaayad sababtoo ah dastuurkiina ma dhammaystirna amni buuxana lama haysto maxkamad dastuuriya oo haddii lagu murmo doorashada kala saaraysa dadkuna ma dhisna war cabdiraxmaan shikuur wuxuu yidhi ra-iisul wasaare ku-xigeenka siduu nool ahaa xisbi weyn oo weyn oo weyn ayaan soo wadnaa ilaa hadda waxba uma aragno dastuurka yaa diidan daduudaan qabnaa dastuurka yaa diidan daduudaan qabnaa
waryaa dastuurka kalamaan u xil saaray waa yaabe wasiir howshaa u dhintay allah u naxariiste kalamaane idinka waa ladin falanfila waryaa uni firinfirniisha igu korte waryama beeraan hamugaad nala
waan maya waa dad filfilsan iyo dadka
way mahadsiyiin saaxiibada xubinta kalman intaan ka bixin haddaan dib uu soo laabto ee galmudug ee wafdi hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa maanta soo gaaray dhuusamareeb oo ah caasimada galmudug isagoo maalmin lasoo dhaafay ku sugnaa magaala caasimadda muqdisho halkaas oo la tashi iyo kulmo uu kula qaatay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka soomaaliya kulamadaas oo ku saabsan xalinta ee tabashada ee sunna ay ka qabto dhisitaanka galmudug loo dhan yahay iyo arrimo kale wafdiga wasiirka ayaa waxaa dhuusamareeb kusoo dhaweeyay xubnaha dowladda federaalka soomaaliya ee dhuusamareeb ku sugan maamulka degmada dhuusamareeb saraakiisha ciidamada nabadsugidda iyo booliiska waxaana wasiirka sabriya oo la hadlay dhismaha galmudug iyo diidmada elasuna sida waxu wado dowladda federaalka soomaaliya kasoo horjeeda wasiirka oo hadalka wamasiya warbaahinta wuxuu sheegay inaysan ha ka doonin dhismaha galmudug loo dhanyahay islamarkaasna ay si dhaqso ah loo dhisi doono galmudug hogaanka eelasunna ay salogsan yihiin habka ay dowladda federaalka soomaaliya u wadoono sheegeen ah inaan loo haka doonin qaysataanka ee sunna ay ka wado qeybo ka mida galmudug barnaamijka intaas iyo caaw ku dhan yahay tan intaan barnaamijkan dibdib ugu kulmi doono saaxiibadan dhegeysanayo habeen wanaagsan
calanku calanku igu diirsa waayo haddii dibadiyo gudaha kumayste kusoo damaaxsho dalkaygo dhiigayga darta u daadin haddaan ku difaaci waayo calanku calanku igu diirsan waayo haddii dibadiyo gudaha kumayste kusoo damaaxsho dalkaygo dhiigayga darta u daadin
haddaan nabad lagu dekayn dalkii soomaali maali dalkaygu dalkaygu dalkaygu bulshada kumaanan dhalan bartaa uma xiran garaysa bulshada kumaanan dhalan bartaa uma xiran garaysa haddaan nabad lagu dekayn dalkii soomaali maali dalkaygu dalkaygu dalkaygu
haddaan dowladnimada dhowrin dalkaygu dalkaygu haddaanan haddaanan cunto guud ilaalin dalkaygu dalkaygu haddii musuqu dambeeyo colaadkoodii eegi waayo dalkaygu naftayda darta uhurin haddaan dowladnimada dhowrin dalkaygu dalkaygu
haddaanan haddaanan cunto guud
haddaan qarandii ka daayo haddii haddii dabadhil ku joogo danaifta hadduu ku maalo nacabtaaga dooxi waayo dalkaygo dartaa la ii duugi waayo haddaan qaran dhiid ka daayo hadduu hadduu dabadhilif ku joogo danaifta hadduu ku maalo nacabkaaga dooxi waayo dalkaygo dhartaa la ii duugi waayo
Ushada kuma nandalan, tahu mahiran desa.